Nu lyssnar vi på program på somaliska.
dhegaystayaasha qiimaha iyo qaayaha lahow halkani waa raadiyo riyo wadashaqaynta ururada kala duwan waxaa kala xidri doontaan mawjada dherarkeedu yahay f m sagaashan sideed dhibic sagaal maalin walba oo sabti iyo axad ah waxaa wadashaqayn gooniya yeelan doona ururada ama jaaliyadaha ku nool magaaladan obsaalo oo ku kala hadli doona ama ku soo tabin doona luqado kala duwan sagaal luuqadood oo kala duwan oo ka mid ah luuqadda soomaaliga waxaad kala socon doontaan mawjada dherarkeedu ee f m sagaashan sideed dhibic sagaal maalin walba oo sabti saacaddu markay tahay lixda galabnimo ilaa sideedda fiidnimo maalinta axadda ah shanta galabnimo ilaa sideed fiidnimo waxaan ku soo tobin doonaa luuqadda soomaaliga saacaddu markay tahay maalin walba oo axad ah lixda maqribnimo ilaa iyo lixda iyo barka lixda maqribnimo ilaa lixda barka waxaana ka soo tobin doonaa wararkii ugu dambeeyey heeso iyo waxyaabo kaloo qiimo leh ku soo dhowaada waxaana kala soo xidhiirtaan wixii faahfaahin ah taleefonka nambarkiisa uu yahay lixdan iyo sagaal afartan iyo shan siddeetan
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka aniga af soomaaliga oo maalin kasta oo axada saacadda markay tahay lixda ilaa lixdii barka ku baxaa radio c u barnaamijka anigan wuxuu koobnaan doonaa warar ku saabsan ubsaara iyo wadankan sweden dhegeystayaal haddana waxaan inii soo gudbinayaa brogramka habeenka dhaqanka ah ee taariikhdu ay tahay sideedda sebtembar barnaamijkaasina waxaa soo qabanqaabiyey c u barnaamijka qeybtiisa ugu koowaad wuxuu bilaabanayaa labada ilaa labadii shanta waxaa soo jeedinaya soo dhoweyn amiil sursuur waxaa afar labada ilaa labadii shan labaatana waxaa iyana goobtaasi kusoo dhigaya ciyaaro dhaqanka ku saabsan kooxa ka socota wadankaasi eritrea ama ururka loo yaqaano eritreanska for puntland oo ka kooban afar iyo toban qof afar iyo tobankii barka ilaa afar tobanki afartanna waxaa iyana ka jira musiig oo wadanka kurdiska saasaaska iyo turkiska ama muusiga dadka wadanka turkiyeed ayaa iyana lasoo jeedinayaa waxaana meeshaas kasoo jeedinaya ismaaciil vilis ninka la yiraahdo afariy tobanka afartan iyo shan ilaa saddexdana waxaa weeye waa dance wadanka eritrea waxaana soo jeedinaya ama dansigaas ciyaaraya afariy toban qof oo ka socda ururka eritreanska for puntland saacaddu markay tahay saddexda ilaa saddex iyo labaatanna waxaa iyana jiraya folk dance ciyaaraha dahay dhaqanka musiiq salsa iyo wadanka afghanistan iyana waxay soo bandhigayaan arintaasi ama folk dancgaas oo ah ciyaaraha dahay dhaqanka wadankaasi afghanistan waxaana soo jeedinaya ciyaarahaas ka qeyb qaadanaya ilaa toban qof saddexda ilaa saddexdii shan iyo labaatan ilaa afarto ruula iyana waxaa meeshaasi laga ciyaarayaa muusiig hidaha dhaqanka dad asalkooda kasoo jeeda jabuuti etoobiya iyo eritrea waxaana soo jeedinaya ama ka qeyb qaadanaya afash vener waa urur ay leeyihiin dadka canfarta ah toban afartoo toban dhiman ilaa afartii shan daqiiqa iyana waxaa meeshaasi ku ciyaaraya falastiiniinta oo kusoo bandhigayo muusiig iyo hidahiyo dhaqanka fais gurgub oo toban qofka kooban ayaa arrintaasina ka qayb qaadanaya afarta iyo toban ilaa afarta iyo shan iyo labaatanna iyana waxaa lagu soo bandhigayaa musiiga dhaqanka wadankani wadanka iiraan oo waxaa ciyaarahay moxamed asayesh waxaana ku ciyaarahay muusigaasi shan qof afarta iyo barka ilaa afartii ilaa shanto shan iyo labaatan niman waxaa ak- wuxuu akrinayay martin piano gabay wuxuuna ka tirsan yahay xisb- wuxuuna ka tirsan yahay ururka loo yaqaan utland free head group shanta oo shan iyo labaatan la- ilaa shanta iyana waxaa een, soo jeedinaya iyagana dance group ama qoobka ciyaar rayane tareb bilikho iyo ardaydeeda oo waxay soo macnaa ay ku qabanayaan dance dansigaas oo ah dansiga laga ciyaaro wadamada bariga dhexe shanta ilaa shanta iyo barka iyana waxaa ciyaaray koox la yidhaahdo holy spirit bandet oo iyana ay matalaya ururka loo yaqaan africanska student community oo toban qof oo ka socda ay ciyaaraya shanta iyo barka ilaa shanta iyo ah, ah, lixdo labaatan nimanna waxaa iyana meeshaasi ka muujinaya ciyaaraha hidda- hidaha iyo dhaqanka ururka oromada ay leeyihiin oromo freining shanta iyo barka ilaa lixda iyo labaatan nimanna iyo waxaa jira iyadana cafe ceremony oo ah kafeega sida looga cabo etoobiya waxaa soo jeedinaya ururka la yihahdo family integrity ilaa lixda iyo toban niman iyana waxaa yihahda tea ceremony oo ah shaaha habka looga cabo wadanka iiraan waxaana soo jeedinaya een, ururka la yidhaahdo skivino solidarity lixda iyo toban niman ilaa lixdana oo waxaa la qabanayaa cafe ceremony oo ah kafeega habka looga cabo wadamada carabta waxaana soo qaban qaabiyey ururka loo yaqaano ururka palestinianska folkat forening waxaan ugu horeeya wararka ku saabsan ubsoola taariikhdu marka ay ahayd labaatanka agosto waa maalinka isniinta ay soo gelaysay waxaa lagu dilay wiil toddobiyo toban jir ah iskuulka loo yaqaano kamanyedet oo ku yaala magaaladani upsala waxaana lagu dilay wiilkaasi tuurey waxaana arintanina waxay tahay arrimo fool xun oo waayadan ugu dambeeyay magaalada ka dhacay amiir sarsuur oo u tartamaya baarlamaanka xisbiga sooshalka iyo ramsi al masri ayaa waxay soo qabanqaabiyeen barnaamij ama banaanbax looga hortegayo dhibaatada ah isdilniinka waxaana ay dadka sheegayaan in ay banaanbaxaasi ay kasoo qeyb galaan loo sheegaya waxaanu ka dhici doonaa goodsudna centrum maalinta ay ahayd ka dhacay maalintii ay ahayd khamiista saddex iyo labaatanka agosto waxaana lagu kulmayaa ama la kulmayaa saacaddu markay tahay lixda maqribnimo waxaa iyana ciqaabtoodii lagu kordhiyey ama maxkamadda racfaanka ay ciqaabtii ama xarigii awal lagu xukumay loo kordhiyey hooyo hooyadaasoo sameysay gabar ay dhashay inay ugu qubaysay biyo aad iyo aad u qabow awal maxkamadda dembigaasi way kumaysan guulaysanin inay ku xukunto laakiin maxkamadda ayaa waxaa laga qaatay racfaan marka maxkamadda racfaanka ayaa waxay hooyadii ku xukuntay shan sano oo xarig ah sidoo kale aabbihii dhalay gabadha ayaa awal waxaa lagu- ku xukunaa hal sano iyo badh oo ah isla dembigaasi waxaana maxkamadda racfaanka ah ay ku kordhisay xarigiisa oo waxay ka dhigtay shan sano iyo bar kadibna markuu xabsigiisa dhammaysto wadanka laga saaro arrintanina waxay dhacday disembar labadi kun iyo toddobiyo tobankii waxaa guriga laga helay gabadhii oo aad iyo aad u dhaxamaysan ayaa laga helay gurigeeda arrintaasina waxaa laga soo wariyey s b t tex tv waxaa laga helay kow iyo labaatankii juulaay biyaha tijaabo laga qaaday oo biyahaasina waxa weeyaan oshta gordon oo ah xarun lagu xanaanayo dadka waayeelka ah waxaana biyahaasi laga helay bacteria oo loo yaqaano lagunel bacteria ayaa laga helay biyaha dhismahaasi waxaana la sheegay in uusan waxdada aysan ku jiranin biyahaasi sida ay soo laga soo wariyey shirkadda iska leh gurigaasi ee la yidhahda rix hem waxayna iyada iyo dadka shaqaalaha ka shaqeeya ay qaadeen tallaabooyin lagu yareynayo in uu fido bakteriyadaasi S- waxaana ka mid ahaa in biyaha eh, la kordhiyo kulaylkooda laguna sameeyo ama laguna dhaqo biyaha waxyaabaha ka hortaga bakteriyada waxaa kaloo iyana aad maxaan ku rahdayay lagu dadaalay nadaafadooda meelaha khasabadaha in iyana biyaha si fiican loogu dhaqo waxyaabaha dila bakteriyada arrintaasina waxaa laga soo wariyey usaal kumuun alyanson waa axsaabtan isbahaysta ee waxa ay rabaan inay aada u gaabiyaan safka loogu jiro caafimaadka waxaanan sameynayna ayay yidhaahdeen in lacag la siiyo isbitaalkii isagii iyo- yareeyo safka loogu jiro caafimaadka sidaasina waxaa yidhi madaxa xisbiga muduraadka uluf kristashon Fash- lo- maana- fikrad kalena waxaa iyana lasoo jeeday ka mid ah in nersaska iyana si ay waxbarashadooda usii wataan loo ogolaado in lacag la siiyo aysan lacagta la siinaya ay ta- lacag laga la siiyo si ay waxbarashadooda usii kororsadaan waxay olyaansiga ay sheegeen lacagtaasi awal inay ay siin jireen isbitaalaadka gobollada ku yaala qoladii yaraysa safka caafimaadka loogu jirto waxaana arrintaasi een, baabi'iyey xisbiyada loo yaqaano rod grona oo waxay arrintaasi joojiyeen labada kun iyo shan iyo tobanka in waxaa la sheegay ama statistikada xafiiska wuxuu sheegay in tirada dadka sweden ku nool hadda ay caga- cagaynayso ama ay ku dhowdahay toban milyan iyo laba boqol oo kun waxaana lixdii bilood ee lasoo dhaafay dadka kordhay ay yihiin kow iyo konton kun laba boqol iyo siddeetan iyo laba qof oo kalaa saddex iyo labaatan kun shan boqol lixdan toddoba waa dumar toddoba iyo labaatan kun toddoba boqol shan iyo tobanna waa rag taas macnaheedu waxa weeyaan in sweden dadka ku nool hadda ay yihiin toban milyan boqol kow iyo toddobaatan kun shan boqol iyo afar iyo labaatan lixdii bilood ee la soo dhaafay sida laga soo wariyey xafiiska statistikada dadka inta badanna oo dadkan wadankana kusoo kordhay boqolkiiba siddeetan waxa weeyaan waa dadka ajaaniibta ah marka loo fi- la barbar dhigo labada kun iyo toddobiyo tobankii dadka wadankan soo gala wa- ee siiba ajaaniibta ah waxay i- ahaayeen qiyaastiiba boqolkiiba afar dadka ugu badan ama inta badan ee soo gelaysana meelaha wadanka ay ka yimaadeen waa wadanka syria tiradooduna waxay dhantahay sideed kun boqol iyo sagaashan iyo sagaal markii la barbar dhigo sanadkii hore waxay tiradooda hoos u dhaceen boqolkiiba soddon iyo afar ama afar kun laba boqol sideetan iyo laba kun iyo kow iyo sideetan dadka aada u kordhay tiradooda ajaaniibta ah waa dadka ka yimaada wadankani indiya lixda bilood oo hadda ugu dambeysay waxaa dadkaasi ka yimid saddex kun laba boqol iyo toddoba iyo toban saddex kun laba boqol iyo toddobaatan qof oo ka dhigaysa inay tirada markii la barbar dhigo labada labada kun iyo toddobiyo tobankii ay ku kordheen kun boqol oo
markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac urula soo kacay markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac urula soo kacay doqayga markaan isaan tegey markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac urula soo kacay jiray shan iyo toban markaan damacu la soo kacay dookhayga markaanu saan tegey naftayda midaanu doorbido adeedanigoon ka garanay naftayda midaanu doorbido adeedanigoon ka garanay awaagabagayo midaanini naftayda midaanu doorbido dadeedanigoon ka garanay naftayda midaanu doorbido dadeedanigoon ka garanay amaagagaydayo midaanini
habayntii soomaali toran music maxamed waladi dabeecadeyeeda gaariyo balangula tilmaami koo damba samee ku hooro gurida maashayga guri midabka biyada habsiidoodii ishan daymada ka bogano jeedaalada wow dawayo nabadii midabka biyada habsiigoodii ishandaymada ka bogano jeelaalada wow dawyo nabadii عشقا مدبلا مدبلا إذا شدي riyadataan yooniseedi hurdada deris fulaanan jiray dabayshiyo dhaxanta dayre dugsiga tiid iliga noqolay horwaydarale adiga tahay horwaydarale darale adiga tahay عشقا مدبلا مدبلا إذا شذي رياضتان كون استيدي ودادا درس فلان جري طبيشيو حنت دايرة تسيقتي إيقا نقلك الريدر لي أدي طالي الريدر لي أدي طالي ضديو كولانكيني برشدا دحليو هذا الكاني معانا دوي سمركيو دولاتكي إيمانكيو لا عدادي دوبان خي لا تشحريستي نفتي دا مدي أي كوديلي الريدر لي أبيغا تايم الريدر لي أبيغا تايم dodiyo kulankeenay barashada dhexdiyo hadalkaagii macaanaa daway samirkiyo dulqaadkii imaankiyo daacadaadii dubankay la jeclaystay naftayda midii ay ku degilay harbaydaralee abiga taayee harbaydaralaydarale abiga taayee dodiyo kulankeenay barashada dhexdiyo hadalkaagii macaanaa dhaway samirkiyo dulqaadkii imaankiyo daacadaadii dubankay la jeclaystay naftayda midii ay ku degilay harbaydaralee adiga taayee
wadigaan haynahay aqalkuu ridaayo marka lama dul saare dumarku aasiyo dhamadgeelnin maalaye kaa raaqayaane qalbigaygu tuuraday qalyaamano qorqor Munka gaari waaya. Anna waan israacashayo biya biya burda dambaa. Ayaan reer ku oode. علي بان بيابو روحاني إيتني الراد كده قراي أنيجي ورحمو قرا أيا روبي سلا جوغني ها ها ها ها ها ها Abeni ragmale, abeni ragmale, lela lautun moda. Ago kita ayo, arraxada adduunyada, ani wayga taagtee. ila ii qoray geed buu ku raarmo rees gaari waaye waqtigu ima roono ragga igama saaro dhanna ima fidaye ragsamaalahaysyo malaysku riixa kala reebay dunide wax dhanbaan baabaadoon wucla orod ku daalod raacdeeyey gabadhee dantaa ii run sheegte ragannimo ma waayne abeeni rag male abeeni rag male deelalaw dulmooda cirkunimow ku reemo gugu oo rusheeyo dadla roray baale badla oo isrogiyo biyo horaarka joogaan baygu ruga wareegsane miyo mansilona raqsideedii fuushane nacabkayrideeyo man farxan maroodiya rafiiqaygii moode raxligiyo kitaabkiyo rasuskiyo qur-aankiisa wan ku raysan waaye rabbi lagama quuse way iruux wareente beenirad male beenirad male dheelalaw dulmooda
safkarana ligligkan jacaylkii hayaa dhigan jacaylkii Haya, haya.
ridnimo aday kula hadhaa ilaahidu jidbay kugu ridaa libaantuwa maysaf karanaa libaantuwa maysaf karanaa labtuu kalgacalkii hadhsaday hadhsaday labtuu kalgacalkii hadhsaday hadhsaday ma labaan la diriraa ma lixbaan ka cararaa ma lishaanka dheer baa lulidaa dul saara kalgacayd malaasay ma labaan la diriraa ma lixbaan ka cararaa ma lishaanka dheer baa loolidaa dul saara kalgacayd malaasnay
qalux baan ku dabacay qalbigaygu lahashada xiisaha ladabsaday qalux baan ku dabacay qalbigaygu lahashada xiisaha ladabsaday
dhegeystayaal barnaamijkanagi maanta intaas ayuu naga leeyahay sidaas iyo nabadgelyo عبرتيو الحوض الذي جاء يا ليبوي ملي حدا عبرتيو الحوض الذي جاء يا ليبوي
layligu biyuhu daadiyaa ilaahidu jidbay kugu ridaa libaantuwa maysaf karanaa libaantuwa maysaf karanaa labtuu gacankii hadhsaday hadhsaday labtuu gacankii hadhsaday hadhsaday
layligu biyuhudaadiya lahashadu jarbayga ida libaantoa aysab garanaa libaantoa aysab garanaa labtuu magacalkii hadhsaday saday labtuu magacalkii hadhsaday hadhsaday